markos cutubka shanaad
waxay yimaadeen dhanka kale oo badda ilaa dalkii geddareni goortuu doonidii ka degay kolkiiba waxaa la kulmay nin xabaalaha ka soo baxay oo jinni wasakhli qaba isagu xabaalaha ayuu dhex fadhiyi jiray oo ninna xataa silsilad kuma xidhi kari jirin maxaa yeelay marar badan bir cagaha iyo silsilado waa lagu xidhi jiray silsiladihiina ayuu iska goyn jiray bir cagahana wuu kala jejebin jiray ninna ka adkaan kari waayey weligiiba habeen iyo maalin ayuu buuraha iyo xabaalaha joogi jiray isagoo qaylinaya oo dhagaxyona isku jarjaraya laakiin goortuu ciise meel fog ka arkay ayuu ku soo orday oo u sujuuday markaasuu cod weyn ku qayliyey oo ku yidhi maxaa inoo dhexeeya ciise oo adigoo ah wiilka ilaaha sarow ilaah baa kugu dhaarinayaa hay silcin waayo wuxuu ku yidhi ka soo bax ninka jinni wasakhdahow markaasuu weyddiiyey magaca wuxuu ugu jawaabay waxaa la yidhaahdaa liijoon waayo annagu waa badannahay
aad buuna uga baryey inaannu dalka ka eryin buurta sinteedana waxaa joogay daaqsin weyn oo doofaarro ah oo daaqaysa jinniyadii oo dhan baa baryeen oo waxay ku yidhaahdeen noo dir doofaarrada inaannu galno kolkiiba ciise baa u fasaxay markaasaa jinniyadii wasakhda lahayd bixeen oo waxay galeen doofaarrada daaqsintiina jarka hoos bay uga yaacday ilaa badda baddayna ku bakhtiyeen waxayna ahaayeen abbaaraha laba kun markaasaa kuwii daajin jiray carareen oo dadkii magaalada iyo beerahaba ayay u warrameen kolkaasaa dadkii u soo baxay inay arkaan wixii dhacay markaasay u yimaadeen ciise oo waxay arkeen jinnoolihii isagoo fadhiya oo dhar sita oo miyir qaba wayna baqeen kolkaasaa kuwii arkay waxay u sheegeen sidii ay u dhacday jinnoolihii iyo warkii doofaarrada markaasay bilaabeen inay baryaan inuu soohdintooda ka noqdo intuu doonida fuulayey kii jinniyada qabi jiray ayaa baryay inuu raaco ciisese uma fasixin laakiin wuxuu ku yidhi gurigaaga iyo dadkaaga u tag oo u sheeg waxa weyn oo rabbigu kuu sameeyey iyo siduu kuu naxariistay kolkaasuu tegey oo bilaabay inuu dekabolis ku naadiyo waxa weyn oo ciise u sameeyey oo dhammaan bay la wada yaabeen markii ciise haddana dhanka kale doonida ugu gudbay ayaa dad fara badan u soo ururay isaguna badda agteeda ayuu joogay waxaa u yimid taliyayaasha sunagoogga midkood ee yayros la odhan jiray oo markuu arkay cagihiisa ayuu isku riday oo aad buu u baryey oo ku yidhi gabadhaydii yareed waa sakaraad waan ku baryayaa kaalay oo gacmahaaga saar inay bogsato oo noolaato markaasaa ciise raacay dad fara badanna waa la socday wayna cidhiidhiyeen waxaa jirtay naag laba iyo toban sannadood dhiigbixid qabtay silic badanna ayay dhakhtarro badan ka heshay oo wixii ay lahayd oo dhanna ayay ku bixisay mana roonaanin laakiinse way ka sii dartay markay ciise warkiisa maqashay ayay dadkii soo dhex martay oo dhabarkiisa timid markaasay maradiisa taabatay waayo waxay tidhi haddaan dharkiisa iska taabto uun waan bogsanayaa kolkiiba bixiddii dhiiggeeda ayaa joogsatay oo waxay jidhkeedii ka garatay inay cudurkii ka bogsatay ciise kolkiiba wuxuu iska gartay in xoog ka baxay isagii oo intuu cidhiidhiga ku soo jeestay ayuu yidhi yay dharkayga taabtay xertiisii ayaa ku tidhi adigu waad aragtaa dadka badan oo ku cidhiidhinaya ma waxaadna leedahay yaa i taabtay kolkaasuu hareerihiisii ka firfiiriyey inuu arko tan waxaan samaysay naagtiise waa baqday oo gariirtay iyadoo garanaysa wixii loogu sameeyey markaasay timid oo hortiisa ku dhacday oo runtii oo dhan u sheegtay kolkaasuu wuxuu iyada ku yidhi gabadhaay rumaysadkaaga ayaa ku bogsiiyey nabad ku tag cudurkaagiina ka bogso goortuu weli hadlayey waxaa gurigii taliyaha sunagoga ka yimid kuwii yidhi gabadhaadii waa dhimatay maxaad macallinka u sii dhibaysaa
mar alla markuu ciise maqlay hadalka lagu hadlay wuxuu taliyaha sunagoga ku yidhi ha baqin ee iska rumayso ninnana uma oggolaanin inuu raaco butros iyo yacquub iyo yooxana oo ahaa yacquub walaalkiis maahee kolkaasuu yimid gurigii taliyaha sunagoga oo wuxuu arkay buuqa iyo kuwa ooyaya oo aad u barooranaya goortuu galay wuxuu ku yidhi maxaad sidaas ugu buuqaysaan oo u ooyisaan gabadhu ma dhiman waa si hurudaa iyaguse aad bay ugu qosleen laakiin goortuu kulligood dibadda u saaray wuxuu waday gabadhii aabbaheed iyo hooyadeed iyo kuwii isaga la jiray wuxuuna galay meeshii gabadhu jiiftay kolkaasuu gabadhii gacanteeda qabtay oo ku yidhi talita qummi taasoo micnaheedu yahay gabadhaay waxaan kula yahay kac
kolkiiba gabadhii waa kacday oo socotay waxay jirtay laba-iyo toban sannadood dadkuna aad bay ula wada yaabeen aad buu ugu adkeeyey inaan ninna ogaan wuxuuna u sheegay in cunto la siiyo iyada